hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeeiyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta awada inagala socotaa kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel weliba joogtaani si weliba maqalka raadiya idiin soo gaarayo kusoo dhawaada barnaamijka haweenka ee raadiyaha sangooni halkaaad naga dhegeysaneysaan waa sideetan iyo toddoba dhibic toddoba meekartis dhobley nawaaxigeeda barnaamijka haweenka ayaa alaab aad ka dhageystaan raadiyaha sangooni saacaddu markay soo gaadha hadahan dhegeystayaal waxaa barnaamijka idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinaysa intuu hawada ku jira hadduu allaha wooda la ogolaado anigoo ah firdowsa axmed cabdi barnaamijka ayaan uga hadalnaa haweenka soomaaliyeed ee horumarkooda iyo mustaqbalka dhow waxa eegsanayaan toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadlaynaa dhibaatooyinka ka dhasha furiinka iyo qoysburburka guurka waa mid ahmiyad weyn ku leh nolosha bani-aadamka sidaas daraadeed ayaa dadka badankiisa u arkaan furiinka inuu yahay guuldarro ku timaada guurka burburka qoyska waxaa ka dhasha dhibaatooyin kala duwan sida ilmaha qoyskaasi oo ay soo wajahdo koriimo xumo waxbarasho la-aan iyo waxyaabo kale oo la mid ah furiinka ama burburka ku yimaada qoyska waa mid dadku ay ku kala arti duwan yihiin diinteena suubani waxay jidaysay haddii labada qof ee wada nool ay ku heshiin waayaan inay si wanaagsan u kala tagaan haddaba waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mida bulshada ku nool degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose inagoo ka wareysanay waxyaabaha keena furiinka iyo burburka qoyska soo dhowo adigoo magacaagina u bilaaba waan dhowahay magacayga waa nimco maxamed cabdi furiinka iyo qoys burburka dhibaato intee leg ayuu leeyahay wallaahi dhibaatooyinka ka dhasha furiinka iyo qoys burburka maxay ahayd wax lasoo koobi kara maaho aaday u fara badan yihiin marka koowaadda reerkiibaa burburayo ninkii naagta horta intay isku dhacaan carabi labadana isugu dhowow markay isku dhacaan dee dadku inay kala danaystaan waa muhiim se laakiin waxaa ka imanaya darxumo badan baa meesha ka dhalanaysa ilmihii oo la dayaco maxay ahayd waxbarasho la-aan ku dhacdo derbi jiif miidho noqdo aaba ay ku tirsadaan ma haystaan hooyadii si kasta hadday u dadaasho ilmihii labadii boos ma buuxin karto booska aabihii booska hooyada marka maxay ahayd dhibaato aad u fara badan bay leedahay waxyaabaha inta badan sababa inuu qoyska burburo maxaa ka mid a muhiimadda koobaad waa isfahan la-aan laba qof oo meel ku wada nool oo maxay dadin ka dhaxayso oo lagaba yaabo in afka isku tuulaan oo kana dodo uun kan kalena afka un taago oon lasdantii meesha taalib iyo awlaada iyo reernimadii meesha taalib aan layska wareysanayn bulshadii iyo ehelkii markii loo soo bandhigana qofkii oo maxay ahayd qofka qaladkiisa inuu qaataa muhiima ma qaldama waa ilaah qaladkiisa inuu qaado nin baaba dhacdaba qofkii uu dhaho un iyadaa iga qaldano kii dulmiga wada dulmigiisiiba uuna inuu dulmi qofkan dulmi ku wadaba uuna ogaanin saameyn noocay ku leedahay marka qoyskii inuu burburo saameyn aada u weyd maxaa caruurta waxaaba lagu yaaba inay heyda aabahoodii hooyada in dadku kolka yaryarin awlaadu inay waxba aada dareen baa laga yaabsa laakiin dad waxaad arka toban isku dhalay sagaal isku dhalay sideed isku dhalay oo kala tegay ilmihii waa ilmo weynoo qaangaadh oo wax walba fahmaaya aabihii hooyadaabaa kala tegay waa isaga waxay hooyadaa la furiya dhalinyaradama kaftanka iskaga celinayninba waxay aabihii hooyadii kala tegeen taasa isaga meel kaga dhacaysa waxaaba laga yaaba firxadkaaba inuu ilmihii waxaan ku idhi meel isku tuuro sidaa laguba waayo ama bad ku galo ama meel kale u farxada ama qori qaata dhibaato aada weyn baa ka dhalanaysa ragga soomaaliyeedna waad ogtahayoo hooyo iyo caruur iyo waxaa ma wajajabnaa ma wadanaynayaanba tooda unbayba wataanba waxaa laga yaabaa tobankiisi ilmood intuu halkaa ku daadiyo inuu maanta hantu kale iska iskaba aroostaba oo reerkaa dayacani reerkaa burbura una dambi ka gelinba marka lama soo koobi karo runtii dhibaatooyinka uu qoyska burburaa leeyahay wax lasoo koobi kara maaha sidee looga hortegi karaa arrinkani marka qoys burburka ah wallaahi horta dadkii haddii awlaada dhex taalo muhiimaddu waa awlaada uun waxaa loo dhimanayaae loo dhididaya loo rafaadaya laysugu dhacayaan awlaada unbaa ka kow ah marka marka awlaad markay dadka isku hayaan in laysu samro laysu dulqaato dhibkii maxay ahayd labadii qofba ay u adkaystaan unbaa lagaga hortegi karaa si kale oo xal kale oo lagaga hortegi kara ma garanayo samir waxaan ka ahayn oo meesha yaallaa ma jiro marka hooyadii waxaan leeyahay hooyooyinka soomaaliyeed dhib kastoo laydinku hayo awlaadiina u samra ma jirtaa baaqaa usoo jeedin lahayd dadka soomaaliyeed bulshada kala duwan ee ku nool dalka soomaaliya gaar ahaana degmada dhow haa way jirtaa maxay ahayd waxaan usoo jeedinayaa ani hadda fikir ahaan waxa aan leeyahay horta marka koobaad guurka degdega ah wiilkii yaraayo mas-uulba gaarin gabadhiyon sidoo kale iyadoo inay reer hanataba aan gaadhin baa isku yaacaya marka awlaad yaryaroo iyagoo yaacaya iskale maxay faa'iidayaan furin ku xuyay maba garanayaanba reerka burburaa xuyay maba garanayaan mustaqbalku xuyay maba garanayaanba marka waxaan leeyahay horta marka koowaad guurka degdega ha la joojiyo marka labaadna waxaan leeyahay maxay ahayde maadaama haddiiba laisguursado ee meesha awlaad imaatay uu reer imaaday in laysku samro oo reer labadii qof ay isu samraan ay awlaadooda mustaqbalkoodii aaya tashi sameeyaan maxay ahayde gabdhuhuna nimankooda ay ka amar qaataan wiilashiina gabdhahooda waxa ay leeyihiin ay maqlaan oo maxay ahaye baahiyaadka jira layska warayso soo dhowow adigoo magacaaga inoo bilaabay dhallinyarada bismillaah magacaygu waa abshir axmed dhibaatooyinka ka dhasha furiinka iyo qoysburburka maxay yihiin kolley way siiqooyinkeedu way iska badan yihiin waxa keenaay way iska fara badan yihiin oo noocyo badan baa keena ama dhinaca gabadha ha ka imaato ama dhinaca ninka ha ka imaado ama dhinaca waalidka ha ka imaado kolley waxa keenaay way iska fara badan yihiin marka qoysaska soomaaliyeed inta faraha badan waxaa keena dhibaatooyinkan soo degdegaya ee aan faraha badan ee qoys burburka ah waxaa ka mid ah kow in an yacni dadku kolka u horreysa ay guursanayaan ayna mas-uuliyad ku guursanaynin ay laablakac iyo dareen ku guursanayaan marka qofku asagoo oon gaadhin xilli uu isku fillaado markuu guursado waxaa imanaysaa xiisihii waxaa xiisaha la dhaw iska baaba'aya marka dhabtu markay timaado oo caqabado badan ay yimaadaan waxaa fududaanaysa ama adkaanaysa xiisihii iyo wixii orodkii kolka u horreysayna uu iska dhammaado meelahaas way ka bilaabataa inta faraha badan marna waxay ka imaataa dhinaca waalidka labada dhinac dhankay dooniba ha ahaato marna waxay ka imaataa ama ninka ama naagta ayay ka imaataa
waayadii dambe waxaa soo badanayay in dadkii ay furiinkii caadiw u noqdo marka aragtidaada maxay tahay arrintaasi
horta soomaalidu waagii hore dhaqan bay lahayd dhaqankii oo aad mooddo inuu meesha ka sii baxahayo awgeed ayaa kallifay waagii hore dhaqanka soomaaliga dhaqan adag buu ahaa gabadhu waxay u arki jirtay inay garoob noqoto ceeb ayay u arki jirtay waxaanaba adkaydba gabadhu hadday garoobowdo inay nin hesho ama ayba dib u guursato way adkaan jirtay sidaa la alligeed hadda waxaabaad moodaaba inay bannaanka qayb loosi taagan yahayba marka sidaa daraaddeed wuxuu noqday furunkii iyo gabadhii garoobnimadii baa waxay iska noqotay caadi iyo wax aan alyacni dhib lahayn marka sidaas dhiirigelin dhinacaas oo dumarku ay ka heleen iyo alyacni qofkii oo marka isagoo og inii haddii uuba dee lasoo furo markiiba uu nin iska sii helaya gabadhii ama ninkiiba uu iska helaya gabadh kale marka waxay soo dedejinaysaa inuu reerkii burburo wax yar oo basiid ah oo naf lahayn baad arkaysaa dad isku qabtay ama ku kala tegay marka waxaan isleeyahay adugu dhaqankii suubanaa ee soomaalida iyo dhaqanka soomaaliga ah markii asalkiisa waxaa laga soo minguuriyey ama laga soo naqliyey waxaa weeye diinta islaamka ee suuban marka taas ayaad moodaa in laga tallaabsaday oo dhaqankii iyo diintiiba labadaba la fudaydsaday saas ayaan is leeyahay waa sida ugu sahlan ee keentay inuu reeruhu si deg dega u burburaan
ma jirtaa wax baaqa oo u direyso hablaha muslimaadka ee raba inay guursadaan iyo kuwa hadda la qababa gaar ahaanna kuwa ku nool magaalada dhuble
haa way jirtaa baaqaan u diraya wuxuu yahay dhallinyarada guud ahaan rag iyo dumarba anoon kala qaadaynin waxaan leeyahay marka koowaad ha ku guursanina laablakac iyo dareen ha ku guursanina ku guursada mas-uuliyad iyo iyo jacayl ku guursada marka koowaad qofku ee, dumarka ah ama qofka ragga ah markuu isdhaho mas-uuliyad baad qaadi kartaa oo al- yacni waad ee, waad ka adkaan kartaa caqabadaha imaanaya waad ka waad ka gudbi kartaas kolkaas ha guursado ee, waxyaalaha markii guurku uu yimaado kadib dhacana dee qofku marka uu uu shukaansanayo ee shukaansiga ku jiro inta faraha badan ama gabadh ha ahaado ama nin ha ahaadee wuxuu soo bandhigayaa intiisa qiimaha badan ee fiican ayuu soo bandhigaa waa qof al yacni ku jira ee gadid ku jira way isgadaya sidaa daraaddeed markii hadhow guriga la tago laakiin jawigaasi wuu isbedelayaa sababtoo ah qof walba ee dabeecaddiisa dhabta ah ayaa soo baxaysa marka sidaa daraaddeed dee wixii bannaanka la isku yaqaanay wuu isbedelay bay ka dhigan tahay marka sidaas waxaan isleeyahay marka horeba qof walba dabeecadihiisa caadiga ah ha la isku barto katib gur- guriga markii la yimaadana waxyaalaha soo baxa ha loo dulqaato samir bay u baahan tahay in la isu samro in la isu adkaysto in al yacni een, afarta sane ee u horeysa dadku la qabsi bay ku jiraan iyo isfahan afar sano wixii ka dambeeya balaayo kasta oo timaadaa way adag tahay reerkaasi uu ku burburo hadduu afar sano uu dabada gud uu dhigo marka waxaan leeyahay ha la adkaysto een, kolka hore waa malab dacar baa ka dambaysa ya sonkor iyo malab la isku qarshay baa kasii dambeeya marka insha allahu waxaan leeyahay dhallinyarada ee, u adkaysta guurka kolka horena deg dega iyo al- yacni ee, iska daaya dareenka aad aad dareen guursanaysaan ee, kolka qofku maskaxiisa ku filaato ee, uu isku filan yahay ee, ha guursado biidni illaahi baari marka ee, dhibaatooyinkan soo fara- ee, faraha badan ee dhaqan guurka iyo alyacni ee, dabar go-a ay nagu keenaysa ee faraha badan ee burburka ah ee sakaraadka ah ee alyacni ay gabdhihii ay meel walba mid walba ilma unay jiidanaysana insha allah laga tanaasulo gabdhahana waxaan dhihi lahaa dulqaata ee, ragga ee, inta faraha badan waxa ku kalifa inay naagaha furaan naagaha u badan sababtoo ah maanta oo dhan wax al yacni ayna sagaara ka biirsanin baad arkaysaa kuwa daba wareegaya kuwa al yacni taleefankiibaa kan ka baxay hebel buu la hadlay meel bannaanuu istaagay iyo qaar kale oo badan kontarool iyo qofka inay al yacni isku dayaan inay cabiidiyaan qofku marka hadduu cabiid dareemo ma ku istaagaya walaashayda run een- een, ee, dhabta ah waxaan leeyahay ee walaashayda muslimadda ah ee, walaale qof haddaad cabiidiso inuu kaa durka mooyeen kuguma soo durkahayo ee, ragga al yacni u dabacsanaada ee, soo dhowaysta ee, la saaxiiba markaa sidaa daraaddeed ma dhacayso inuu idinka fogaado raggana waxaan leeyahay gabdhaha ha loo dabacsanaado waa quruurade ha la ilaaliyo magacaygu waa naste axmed maxamed waxaan ku noolahay degmada dhuuble dhibaatooyin nooca ayuu leeyahay furiinka ama qoys burburka wallaahi furitaanka wuxuu leeyahay een, saamooyin fara badan dhibaatooyin fara badan caruurtii oo maxaa la dhahayay dayacmaan oo aabala-aan noqdaan ama hooyo la-aan midkay noqdaba een, ilmihii oo daryeel la-aan ay ku imaato waxbarasho la-aan marka saameyn badan uu leeyahay furiinkana waa mashaqo waa shayga kelixuu ilaahay u jideeyo haddana waa shayga kelixe xagga ilaahay ee loogu cari badan yahay marka aad buu u xun yahay furiinka maxaa sababaya in uu yimaado qoys burbura mise furiinka isfahan la-aan oo labada qof ka dhex dhacdo ayaa keentaa badanaa furiinka oo marka horeetana soomaalida waxay dhahaan ree soomaalida horta waxay dhahdaa gabar been baa lagu xargeliyaa run baa lagu dhaqaa marka marka horeetaba shukaansiga horeba dadka been iskugu sheekeynaya markii guriga laiskugu imaadana dee wejiyaashoodii dhabta ahaa oo layska qarinayay baa meesha imaanayso marka sidaas la ajligeed waxaa dhacayo qalaabkay isfahmi waayaan noloshay isku fahmi waayaan waayadii dambe waxaa soo badanayay in furiinkii qoys burburkii marka maxaa sababaya arrinkaas in waayadan dambe uu soo bato furiinka Een, marka horeba dhalinyarada een, yacni mas-uuliyad isma saaraan oo guurso waa la guursadaa ay u guursadaan oo ragga qaarkood waqtiyo dambe imaadaan biilkii ma dhiibaan een, gabadhii oo si xun oo la hadlayaan marka dhibaatooyinkaasaa keento ma jiraa wax baaqa u diri lahayd hablaha haa waxaan dhihi lahaa marka horeeto gabdhow ninka aad fiir aad guursanaysaan iska fiiriya ninka aad guursanaysaan marka horeeto la xaqiiqadiisa dhabta ah iyo wejigiisa u qarsoon ogaada ha ku fududaanina guurka dhanka kale waxaan isagana waraysi la yeelanay sheekh xasan raage oo ka mid ah culimaa udiinka degmada dhobley isagoon inooga warbixiyey waxa ay diinta suubani ka qabto burburka qoyska Ee, dhalaaqu ee, waa shay horta ilaahay uu jideeyey subxaanahu watacaala oo diinta ku bannaan oo rabbi uu leeyahay adalaaqu marataan fa imsaakum bimacruuf aw tasriixun bixsaan oo wax bannaan oo sharaacatan u bannaan intaan markaan kasoo gudbo dalaaqu dhibaatada uu leeyahay haddee lamaba soo koobi karo xag allah hadday noqoto iyo xaq biniaadamka xagga biniaadamkaba hadday noqoto xagga ilaahay haddaynu ka horeyno nabigu wuxuu leeyahay xadiid sanadkiisa uu saxiix yahay oo abu daawuudka uu soo saarayo leysa shay-un rasuulku wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam leysa shay-un min alxalaal abqada ila allaahi min adalaaq wuxuu yidhi nabigu shay ma jiro sala allahu caleyhi wasalam shaygaasoo xalaal ah oo haddana looga cadho badan yahay buu yidhi rasuulku dalaaqa ma jiro ilaahay xaggiisa markaa cadhadiisaa lagala kulmaa dalaaqa oo furid hadday meesha imaato cadho ilaahay baa ka dhalanaysa waa ciqaab iyo maaragtay dhibaato masalada labaad ee xagga bini aadamka ana hadda waxaa ku sugan burbur usro iyo reer uu burburay diintu iyo nabigeennuna waxayna farahayaan tanaakaxu takthuru buu rasuulku ilaahi sala allahu caleyhi wasalam guursada laakiin isfurfura lama dhihin oo rasuulku wuxuu uhi guursada waad badanaysaan qiyaamahan idinku faani dadka axaadiid kale oo saxiixa ku kulaha yaa macshara shabaab man istadaaca minkum albaa'a falyatazawaj ninka dhallinyarta awoodi kara inuu gabadha meherkeeda iska bixiyo ha guursado ama mu'nada iyo kharashka iyo beelka oo ku rasuulku lahaa sala allahu caleyhi wasalam arrintaa meeshii dee way ka baxaysaa oo in la bato oo waddadii rasuulku inoo jideeyey la maro taasi way afjarmaysaa hadduu dalaaqi meesha imaado qoyskaas waxaa kaloo imaanaysa hadday awlaad jirtay awlaaddaasi inay dayacmahayaan oo dee awlaadda labada waalid markaa hareeraha ka taagan yihiin hooyo hoosti ka haysa oo xanaanaysa iyo aabbo tarbiyeeya ayay awlaaddu tarbiyoobaan oo hagaagaan laakiin hadday awlaaddii labadii ruux ay kala tagaan awlaaddiina meeshii dhibaato ayaa iyagana ka soo gaarhaya midda kale labadii ruux ee kala tagay ninkuna dee dhinaciisa ayay maarata ay mushkilad u qabsanaysaa islaamtuna dhinaceeda ay mushkilad u qabsanaysaa maxaa yeelay laba ruux oo isku xaal mastuuraa oo reer wada dhaqay hadday kala tagaan mid kastaba walow uu rabbi leeyahay wain yatafaraqa yuqnillahu kulla min sica hadday kala tagaan mid kastaba ilaahay fadligiisuu ku deeqiyo naagtana ninbuu ilaahay u sahli ninkana naag buu ilaahay u sahlayaa wamaca daalika haddana mufaaraqatu lma'luuf mashaqaa la yidhaahdaa laba ruux oo isku dumantay oo is urgashay oo isla joogtay kala tagooda mashaqaa ka dhalatay iyo dhibaato marka usradii iyo caalamkii wuxuu ku dhisan yahay reernimadan iyo dadkan wada jira haddaan la isguursan lahayn intan dadku waa baabi'i lahaa caalamkana wuu kharaabi lahaa marka dhibaatadiisu ma yaraanayso dalaaqa
waxyaabaha keena furiinka waayadan dambe uu soo badanayay furiinka maxay yihiin
furiinka waxa kan horta dhinac kasta wuu ka imaan karaa laakiin inta badan waxaa u sabab amaan isleeahay dumarka ayaa u sababa inta badan sababtana waxaa weeyaan kow gabadhu guriga ninka waxay ka tahay raaciyad waxaa laga yaabaa ninka idankiisa dad gurigii ayn ku soo gelin inay iska soo galaan waad og tahay oo sharciga islaamka ninka gurigiisa xataa gabadha aabaheed kitaabta waxay dhahaan ooma ooma idmi karto iyadoon zawjka idan ka haysanin inuu soo galo sharcigu ma bannaano aabaheed waa ruuxa ugu dhowa feeri iyo hooyadeed waa inay ninka oga idan qaato dhahaa zawjkaygayow aabbiyi hooyaa igu soo socdee ka waran haddee waa ma diidahaya aabbiyi hooyiyo walaal iyo ehel marka haweenkii waxay noqdeen iska baxahayaan hadda waa kaadaratay oo tabaruj bay samaynayaan iyo wax fara badan oo sharcigii bay dabiqi waayeen ninkiina wuxuu isku dayay inuu sharcigii bal ku yar celceliyo isfaham waa yaa meeshaa ka imaanaya waxaa kale oo jira oo dhibaatooyinka abuurahaya oo ka mid ah oo waxyaalaha keena ka mid ah waxyaale in hay-ada la yidhaahdo oo haweenkii yidhi boonaan u qoraynaa laba iyo tobanka maanta o dhan ay duurka adid hayaan oo islaantan gurigu lagu ogaaya caruurta intay saaka ka baxdo si on maanta o dhan oon bilish bilish bilis leh carruurta oon qade lahayn oon shaah lahayn oon biyo lahayn oo inkaari ku dhacday yaa ninka ama deris usoo sheegaya ama isagoo xaafadda tegaya oo reerkii oo iska dayacna arkayaa wa maca daalika wixii haddana markuu wax ku soo dhaco ayadii baa dhihi intan anaa usoo rafaaday haddii ninku markuu soo shaqeeyo wuxuu soo shaqeeya iyadu ku wareejinaya iyadu laakiin inta badan waxaa laga yaabaa inay dhahdo niyo intan anigaa soo shaqaystay oo cadceed u soo maray dahab baan iska siisanhayaa waan dhihin hadde ninkayga intan aan soo helay maxaa inoo xal ah maxaad iiga ogashay waxaana waan u baahanahay oon si fiican oo micnaha wadatashiya aan laga gaadhin ay dhahdo xataa kaarku siin mahayo waa iska dhibaato fara badan ragguna ma dahirne oo inta ay gabdhuhu qaateen in yar wax ka yar unbay ka hooseeyaan mooyaane ayagana ma dhib yaro xuquuqdii ay xaasasku lahaayeen oo ninku naagta markuu guursado wixii malbasa ay xidhan lahayd iyo wixii ma'kal iyo mashrab ay cuni lahayd cabi lahayd iyo maskankii ay degi lahayd isagaa mas-uuliyad ka saaran tahay oo inuu ilaaliyo loo baahan yahay kuwo fara badan waxay sameyn marka waa iska dayaceen reerihii Ah, maxaad moodaa inayn mas-uul ayn saarayn marka kolley waxyaalo fara badan baa jira oo dee kalifahaya inay reeruhu inta badan ay burburaan Eh, inta badanna waxaan guurka ah oo ilaahay uu jideeyey eh, waxaa fiican markii la isguursanhayo si fiican intii la isku raad qaado oo nabigeena wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam eh, biyuhu waa dasaas way dusaan maaga ama waxaan himilada la yidhaahdo way dusaan xididka marka meel fiican in loo raadiyo ninku gabadhan buu arkay waxay tahay mooyi majinba majaanba waa isku sii rari iyadoo ninun bay arki mooyi majinba majaanba waa isku sii rari wixii marka waa isla waa- adigu waa la isla boodbooday waa wixii aan loo meeldaynin wixiina in loo meeldayo oo shareecada intii salka loo saaro oo maxaa yeelay gabadh cafiifada iyo nin cafiifada hadday isguursadaan oo laba cafiif laysla ahaado reerkaa inta badan inuun kasoo boodin baa laga yaaba hadduu wiilkiisa qajaan yahay gabadha uma dulqaadan karto way cafiifo tahay hadduu wiilkii cafiif yahay gabadhiis qajaamo tahay uma dulqaadan karo zamankan iska maraynana waa iska aragtaa waa adag yahay kolley waxyaalaha fara badan waxyaalaha keena waa fara badan yihin wax lasoo koobi kara maaha
maxaad kula talin lahayd markaa dadka islaamka ee gaar ahaana dadka ku nool magaalada dhobley maadaama furiinku uu yahay waxyaabaha ilaa agtiisa loogu carab badan yahay
Eh, waxaan kula talin lahaa awalan marka ugu horeyso ilaahay in laga cabsado subxaana wa tacaala oo ilaahay laga yaabo waxyaalo fara badan oo tanaasulana la ysku sameeyo sayid cumar baa wuxuu dhihi jiray baa layidhi xaaskiisa wuxuu ku dhihi jiray markaad cadhooteen ku arko adoo cadhaysan waan ku raalligeline markaad aragto anigoo cadhaysan i raalligeli waxaan kula talin lahaa marka kow horta ilaahay inay ka cabsadaan thaaniyan xuquuqda dhexdooda ah inay ilaaliyaan xuquuqa laysku leeyahay ninku xuquuqda gabadha inuu ilaaliyo gabadhuna xuquuqda ninka inay ilaaliso oo welibana labada xuquuqeeda laisku leeyahay midda ninka xoog badan midda ninka ayaa xoog badan maxaa yeeley waxaa ka mid ah waajibaadka inay ninka adeecada naagto isagu inuu adeecada waxba waajib kuma aha xuquuqaha marka laisku leeyahay waa kanuu ilaahay leeyahay walirijaali calayhina daraja raggu waxaa u sugnaaday dheeraad ay dumarka kusii leeyihiin Ay isagoo mid kastaba xuquuq leeyahay waad ardayga islaantu markii ay- ama muran u dhexmaro waxay dheh xaq baan kugu leehay xuquuq baan kugu leehay labada xaq ay isku leeyihiinna ka zawjkaa weyn ma dareensano waa un xal dhegtun baa show loogu riday xuquuq baad yaa maaragtay aad leedahay marka inuu ninku marka gabadha ka dadaalo oo waa nin arrijaalu qawaamuun cala nisaa buu ilaahay leeyahay uu ka caqli badan yahay uu ka karti badan yahay dee wax ay u dulqaadan karin bu isagoo u dulqaadan karaa inta badan inuu kasii socdo oo maaragtay uusan waxyaalaha hadalku haweenku iska dhacdhac badan yihiin uuna iska qaloocan yaho feer abo qaloocana laga abuure inuusan aad ugu sii fiirsanine uu horey oga sii socdo ayaduna inta badan ay isxakamayso oo zawjkeeda ay ka dambayso mudiicadna ay noqoto hadalkiisa ay adeecdo maxaa yeelay waxa ay dumarku jannada ku mutaan ee ugu horeeya waa nin ilaahay cabsidiisa markii laga soo tago iyo salaadda iyo cibaadada haddii ilaa markii laga soo tago waa adeecidda ninka ruuxa bini aadamka ah nabigeena nin baa u imaado wuxuu yidhi dadka yaa ugu xaqnimo badan suxbadiisa hooyadaa buu yidhi wuu ku celiyey hooyada wuu ku celiyey hooyada mabarka afraad baa aabbaha la soo geliyey waa ninka waxaa laga hadlaayo islaanta yaa ugu xaq badan gabadha dadka ugu xaqnimo badan bini aadamka arlada korkeeda saaran waayo waa zawjka aabbaha dhalay iyo hooyada dhashee laga soo hoos qaaday zawjkeeda uga xaq badan oo waa kii halkaa haddii la marinhayo hooyadeedoo meyd ah ilaa idan inay oga qaadato mooyeene sharcigu waa ku dhihi jiray eh, iskama bixi karto marka dulqaad fara badan ha la sameeyo oo xuquuqda dhexda taalla ha la ilaaliyo haddii ilaahayna laga cabsado xuquuqaha la isku leeyahayna la dheeli tiro oo nin kastaba inta istidaacadiisa ee awooddiisa uu dheeli tiro waxaan isleeyahay waa laga baaqsan boqolkiiba siddeetan iyo shan shan iyo tobanka kale furitaan haba imaado waa laga baaqsan baan leeyahay waxaan eega maarata la dhihi kara boqolkiiba lixdan waa la isfurhayaa un reer baa shalay aroosa waa furan yahay ku kale aroosa haweenkiina mahmaahbaa dhinac looga dejiyey raggiina dhinac silca ku noolaata maxay dhaheen sodon guursataa dhahan marka wakaa waa la iska faynaarayaa un maalinba ninunbaa maarata shaati eh, horle loo soo gashanayaa isna maalinba gabadhba shaati horle usoo gashanayaa labada dhinacba dadaal marka ma samaynhayaani dadaal ha la sameeyo ilaahayna ha laga guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkii haweenka aad kala socoteen raadiyaha sanguni toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadleynay toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadleynay dhibaatooyinka ka dhasha furiinka iyo burburka qoyska barnaamijka waxaa idiin soo saartay isla markaana idinla socodsiinaysay anigoo ah firdoos axmed cabdi intaan barnaamijkan kiis xiga dib hawada u kulmi doono waxaan idinkaga tegaa sidaasi oo nabadgelyo
ayagoon haddiyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano hor socodka geedhiga